ka dhexeeya macnaha xaqiiqiga iyo ka majaaziga ah waayo ereyga marka la ilaaqee la sheego maskaxda marka ugu horeysaba waxay markaa u kici ama ku soo dhici waa macnihii xaqiiqiga ah qariino iyo amaaro diidaysa macnahan xaqiiqiga in lagu xambaaro marka la helo macnahan waa laga guuraya haddaba macnahan xaqiiqiga marka laga guurayo geedigii waddo u raacaa buu u baahan yahay labada macne waxa udhaxeeya markaa boholo bridge looga gudbo oo loo raaco macnaha markaa majaaziga ah baa loo baahan yahay waa isku xidhka ka dhaxeeya calaaqadu macnaha xaqiiqiga iyo macnaha majaaziga ah waa bridgekaa labada macno isku xidhaya ee looga kala tallaabayo waddadaasaa la raaci macnihii kalaa la qaban kii majaazigaha sidaasaa loogu tegey licalaaqati maca qariina calaa kulli xaal khulaaso ahaan waktigaa kolley inagu kooban waxaan filayaa intaasi iftiimin baabka ku saabsan inay ku filan tahay ha yeeshee waxa weeye majaazka waxaa ku jira khilaaf jamaahiirta mutaakhiriintu waa ogol yihiin majaaz inuu jiro kuwa ogolna shuruudahaasay udhigayaan bacdi culamada ka midna waa diidan yihiin waxay leeyihiin kalaamka wax majaaz la yidhahdaa ma jiro ciddii ugu horreeyey majaaz laga maqlayn ee muctazilay ahay ujeeddaday uga dan lahaayeenna waxay tahay waxyaalo fara badan oo ictiqaadiya inay diidaan ay ka mid tahay sifaadka ilaahay ay ka mid tahay oo ay yidhaahdaan waa majaaz wax fara badan oo nusuusta ka mida waxaa lagu taxriifiyey bismi lmajaaz magaca majaaz la yidhahdo mid kastoo muqdili wuxuu sallaan ka dhigtaa majaaz buu sallaan ka dhigtaa dabeedna waxyaalo la islaba ogolaa inaynay majaaz ahayn baaba lagu sheegay inay majaaz tahay saas aawadeed saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciinti iyo saddexdii qarni midnaba lagama hayo majaaz inay isticmaaleen waa jirtaa cibaaro imaam axmed laga soo naqliyo o weli waa min majaazi ilkalaam laakiin majaazkan hadda ay tacriifiyeen oo quyuudda u dhigeen imaam axmed ibnu xambal kaama tilmaamayn ee wuxuu uga jeeday waa wax hadalka ku banaan buu uga jeeday usluub banaan buu uga jeeday laakiin majaazkan hadda ay tacriifiyeen ay sharxeen sidaa uma sharxin umana tilmaamay abu cubaydata macmar ibnu musana waxa uu qoray kitaab la yidhahdo majaazi lqur'aan waa matbuuc waa laba mujalad isaga laftiisuna yani ma sheegin ashyaadan hadda ay tilmaamayaan ma tilmaamin oo qaabkan hadda ay u wadaan yani uma sheegin eraygu eray carabiya inuu yahay buu u isticmaalo ay ka mid tahay markay ay tahay uun waxa weeye waa maa yajuuzu fi lkalaam oo wax hadalka ku banaan laakiin macnahan isilaaxiga ah ee quyuudda le hadda kuma socnayo aimadii luqade waaweyneyd hadday markaa siibaweyhi tahay iyo hadday khaliil tahay iyo hadday yuusuf ibnu xabiib tahay iyo yunus ibnu xabiib tahay iyo yunus ibnu xabiib hadday tahay iyo aimadii kale la midka ahayd may isticmaalino may odhan kalaamku wuxuu uqaybsama xaqiiqiya majaazi culamadii hore usuul fiqiga dejisay sida imaamu shaaficiyo kagama hadlin kitaabkiisa ma odhan kalaamku wuxuu uqaybsamaa xaqiiqiya majaazi marka meeshii ugu horeeyey ee uu ka yimi hadalku xaqiiqiya majaaz buu u qaybsamaa muctazilay ahay mutaakhiriintuna iyagay ka qaateen culamada qaar baa halkaa ka saaray waxayna usii kala kaceen laba qolo qolo yidhaahda laa majaaza fi lqur'aani walaa fi lugati alcarabiya majaaz qur'aankana kuma jiro luqa carbeedna majaaz wax la yaha kuma jiro waa iyo qowl labaad oo odhanaya yani laa majaaza fi lqur'aan qur'aanka majaaz kuma jiro laakiin luqada carbeed waa ku jiraa culamada aadka u radiyeyna waxaa ka mid a shaikh lislaam ibnu taymiya iyo alcalaamat ibn lqayim ibnu taymiya wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa majmuc fataawaha mawaadic ka mid ah waxaana ka mid a mujaladka toddobaad labaatan safxo kamid oo kaga hadlaya mujaladka sagaal iyo tobnaad ama labaatanaadna sagaal iyo sagaashan safxadood buu kaga hadlaya sagaal iyo sagaashan safxadood ayuu kaga hadlaya ibnulqayim aljawziya waxa uu kaga hadlay kitaabkiisa ashaafiyat alkaafiya la yidhahdo wuxuu kaloo kala kaga hadlay kitaabkiisa asawaaciq lmursala asawaaciq lmursala asawaaciq lmursala waxaanu ku tilmaamay oo yihi taabuut lmajaaz canaawiin markaa waxa canaawintu isticmaalay kamid tahay yani maadaama aawadii nusuus fara badan loo taxriifiyey wuxuu hi laftiisaba taabuut yani tashdiid nakiir bay ku sameeyeen culamadaas markay ka jawaabayeen waxay yidhaahdeen ashyaada marka aad tilmaanteen aad tidhaahdeen wadci hore iyo wadci dambaa jira ma isbaatin kartaan oo ma caddayn kartaan labada wadci inay kala horreeyeen oo yani waxa weeye dhigaal hore iyo dhigaal dambe inuu jiray haddii la idin isbaatiya dacwa iska dhaafo daliil ku caddeeya labada dhigaal inay sidaa u kala horreeyeen oo kaasi horreeyo kaa loo isticmaali jiray kana beri dambe loo raray ma isbaatin kartaan haddaan idinku nidhaahno waa cagsiga oo la yidhaahdo waxa weeye marka ka xaqiiqo ku magacawdeen baa majaaza ama ka majaaz ku magacawdeen baa xaqiiqaa waxaan ugu daafacdaanna ma haysaa ashyadan aad wada tilmaanteena cuskateenna waa wada markaysaga umuuro xaqiiqi ah luqada carbeed unbaa waxay asaaliibteedu tahay in waxa weeye yani umuuraha qaarkoodna ilaaqi in lagu fahmo umuuraha qaarkoodna inay qariina u baahan yihiin haddii xataa la eego culamadii hore ee balaagada ashyaada majaaska ku tirinaysaan qaar baynay majaaskaba ku tirin jirin masalan yani majaaz alxadfi iyo majaaz aziyaada iyo majaaz lisnaad ashyaada noocaas oo kale sakaakiyo sheikhi luqada ah sheikii markaa balaagada ah saaxib almiftaax shaykhu lbalaaga kitaabkiisa waxawy markaa waa ka usoo ikhtisaarinayo qaswini talkhiis miftaaxa ku ikhtisaarinayo shaykhu lbalaago sakaaki ahoo miftaaxa isagu qoray ahyaadan aad ku tiriteen majaaزka hadday tahay majaaز bاsnaad hadday tahay majaaز bاxadfi hadday tahay majaaز bziyaada isagu majaaزka maba tirin jirin marka idinka laftiinaba isku waafaqsanayn ashyaada majaazka arrinkaad tidhaahdeen waxa weeye was'ali qaryata qaryo dhismaho keliyaa la yidhaahdaa waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen maya taa waanaan idin salliman in dhismahoo qura la yidhaahdo urursan ee dhismahana xaqiiqatan baa loo yidhaahdaa urursan dadka dhismaha ku urursanna waa la yidhahdaa mid walibana waa xaqiiqi qaryo mar dadkaa looga jeedaa wax la qadarana uma baahnaba qaryo mar dadkaa la yidhaahdaa ila qaryo ijtimaaca laga keenay marna bunyaanta mujtamacade urursan baa markaa la yidhahda tuutaysan marna dadka ku urura ayaa la yidhahdaa labada mid walibana waa xaqiiqi wax la qadaro oo la yidhahdo waxbaa ka xadsanna meeshaa uma baahna laysa ka milihi shay-un haddaad tidhaahdaan lafteeda majaaz baa ku jira mili waktiyada qaarkeed waktiyada qaarkood sifadaa loo isticmaala ama shayga naftiisaa loo isticmaalaa miluka laa yadkal anta laa tadkal baa loo jeedaa laysa ka milihi ay ka daatihi shay-un taana waxyaalaha igu jawaabay haddii la yidhaahdo iraadada xayawaanaadkaa lagu sifeeyaa jidaaran yuriidu an yanqada waxaanu leenahay bay yidhaahdeen maanic kuma sugna in lagu sifeeyo iraadada jamaadaadka laftooda jidaarku wax uu doonaa bay yidhahdeen ya idinku yidhi wax ma doono soota laynoo sheegay inuu tasbiixsado wain min shayin ila yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuna tasbiixahu sawtu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam hada jabal uxud yuxibuna wanuxibu waana jeceshay buui buurta uxud annaguna waa jecel lahay sawtu geedkii jiridii timirta uu nebigu ku tiirsan jiray markuu khudbadaynayo markii nebiga mimbarka loo sameeye uu jiridii ka tegey muraadilacsow kii jiridda qaylisa yaa yidhi ku yidhi wax ma doono inuu tasbixsadaa laynoo sheegay inuu wax jeclaadaa laynoo sheegay inuu waxa weeye yani waxa weeye waxbay doonaan iraaday leeyihiin waxaanaan idiin sallimayn inaad tidhaahdaan xayawaan unbaa wax doone waxaanu leenahay jamaadaadka iyo dhulkuba waxbay doonaan tasbixdu ma iraada la-aan bay ku dhacdaa kullun qad calima salaatahu wa tasbiixa taana halkaasay ka sarraysa ta kale yidhahdeen majaazu naqli oo aad tidhaahdeen markaa gaaciso waxaa la odhan jiray meesha godan markii dambe waxaa loo gudbiyey in saxarada markaa lagu magacaabo mushaawaradaa daraaddeed marka waa majaaz taa lafteeda culamadiina markay isaga yani reere majaaz maxay yidhaahdeen dee dib buu xaqiiqo ka noqday bay yidhaahdeeno xaqiiqa curfiya weeyaan bay yidhahdeen idinkii baaba isku markhaati furaya in markaa xaqiiqo yahay mar haddii qaarkiinba marka ay ka markhaati kaceen inuu xaqiiqo noqday walow markii hore aaba tidhaahdeen xaqiiqo ma ahaan jirina dib buu ka noqday aad tidhaahdeene dee waxba idinkuga sugan waxay daliishadeen calaa kulli xaal fitr faatix bay ukaasa waxay kaga jawaabeen calaa kulli xaal asaaliibta luqada carbeed ba waxay uqaybsantaa dhammaantood waa usluub carabi waana wada xaqiiqo yani qaarna waxa weeye iطlaaqaa lagu fahmaya qaarna qariino u baahan yahay qaar kalaa kala dhex kaco waxay yidhaahdeen markaad tidhahdeen waa usluub carabi dee annaguba waa usluub ingiriisi maan odhan iyo usluub faransiis maan odhan waa usluub carabi majaaz baana la yidhahdaa oo waxaan isku haynaa ma lafdiga iyo magaca mise nuxur iyo xaqiiqaynu isku haynaa khilaafkeenu ma macnawiba mise usluub carabi ku magacaabo iyo majaaz ku magacaabunban waxaynu isku diidanaysaa taa haddii lasoo khulaasayo waxaa lagu ururin karaa wuxuu uqaybsamaa ashyaada waxyaalaha qaarkood khilaafku waa xaqiiqi waana macnawi umuuraha qaarkoodna khilaafku waa lafdi umuuraha khilaafku xaqiiqiga yahay macnawiga yahay waxaa ka mid a sifaatka ilaahay ahlu sunna waljamaca waxay leeyihin sifaatka ilaahay waa wada xaqiiqo xabad majaaj kuma jirto hadday ashaaciro tahay hadday maaturidiye tahay hadday muctazilo tahay hadday jahmiye tahay hadday qadariye tahay hadday khawaarij tahay iyaguna waxa weeye waxay yidhahdeen sifaatka ilaahay xaqiiqo ma aha qaarkood waxay yidhahdeen sifaatka o dhan bay xaqiiqo u diideen ay majaaz ka wada dhigeen markaasay dabedda wada awileen ama taxriifiyeen bacdigoodna sifaatkay kala saareen oo bacdi ka mida sifaatkay sugeen oo intaa xaqiiqay u ogol yihiin inta kale ay markaa ay sugi waayeen majaaz bay ku magacaabeen oo xaqiiqanimaday ka nafiyeen culamaduna waxay ku kulansanaayeen sifaatka ilahay inay xaqiiqo tahay ahlu cilmi fara badan baana sheegay waxaa ka mid a xaafid lmaqrib ibn cabdilbar waxa uu yihi kitaabkiisa tamhiidka la yidhahdo ajmaca ahlu sunati cala aliqraari bisifaat alwaaridati fi lqur'ani wasunati waliimaani biha wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaazi ahlu sunna idilkoodu waxay isku waafaqeen ajmaca ahlu sunna cala aliqraari qirista la qiraayo bisifaati alwaarida sifooyinka ku soo aroray fi lqur'aani wasuna qur'aanka iyo sunada waliimaani biha iyo rumaynta la rumeeyoy ku ijmaaceen waxamliha cala alxaqiiqati laa cala almajaazi waxay kaloo ku ijmaaceen in xaqiiqo lagu xambaaro aan majaaz lagu xambaarin bay isku wada waafaqeen markaasuu dabadoo tilmaamay firaqa hadday muctasilo tahay hadday markaa khawaarij tahay hadday waxa weeye markaa jahmiyo tahay inay dhammaantood yidhahdeen sifaatka ilahay waa majaaz ay xaqiiqa ujiiyen ashaaciradii maaturidiyaduna hadda hadalka sheekhu kuma jirto oo cala sabiili tawdiir bacdi ka mid ay ka qaateenoo waxay yidhaahdeen bacdi baan xaqiiqo ahayn oo sifaatka intay sugeen keliyay waxay yidhahdeen waa xaqiiqo inta kale waxay yidhahdeen waa majaaz majaazkana yajuusu nafyu in la nafiyaa banaan saas aawadeed markay soo maraan waxay odhanayaan wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam ilaahay weji ma lehe waxaa loo jeedaa daatu gacmo ma lehe waxaa loo jeedaa qudro indha ma lehe waxaa loo jeedaa arag wahalow majara halkaas marka ashyaadaas khilaafka la isku khilaafsanya waxa la odhanaya waa khilaaf xaqiiqiyo macnawi ah ibnu cabdilbar oo keliyana ma aha ibnu cabdilbar waa culamadii qarnigii shanaad buu ka mid yahay waa xaafid lmaqrib afar boqol iyo saddex iyo lixdan marka hijiradu ahayd buu dhintay kitaabkiisa tamhiid la yidhahdo hadalkaa ku odhanaya mujaladka toddobaad mujaladka toddobaad buu hadalkaa ku odhanaya inay shan iyo afartan meelaha ahayd baan u maranaya saxaabada bal ha laga eego calaa kulli xaal culamo badan oo kalena waa sheegeen abulqasim ismaaciil ibnu fadl attaymi sheekhu ahli sunna ahli sunna fii waqti sheikii shaaficiga ah ee ahlu sunnaha u sheikh ahaa waqtigiisii oo dhintay taarikhdu markay ahayd shan boqol iyo shan iyo soddon markay hijiradu ahayd shan boqol iyo shan iyo soddon markay hijiriyadu ahayd hazali bay is soo gaadhay ha yeeshee soddon sanu ka dhimasho dambeeyey waxa uu ka odhanaya kitaabkiisa la yidhahdo alxuja fi bayaani almaxaja waa mabuuc laba mujalad todobaaba la daabacay waa kitaab ictiqaad ku saabsan alxuja fi bayaan lmaxaja wuxuu ka odhanaya laa majaaza fi sifaat illah wax majaaj la yidhaahdaa sifaatka ilaahay kuma jiro culamo badana ka horeysay oo cabirtayna waa jiraan iyo culamo ka dambeysay almuhim abwaabta caynkaas iyo waxyaalaha kale la halmaale ictiqaadka ku saabsan ee lagu diiday bixujati lmajaaz lagu nafiyey ama lagu taxriifiyey khilaafka udhaxeeya qolyaha majaazka sugaya iyo marka waxa weeye qolyaha diidaya waa khilaaf macnawi ah oo xaqiiqi ah ama ashyaada waxa weeye qaarkood khilaafkood waa iska lafdi waa khilaaf lafdi ah oo lafdiga laisku haysto laakiin ay ka cararayaan qolyaha diidaya dariico inuu u noqdo albaabkaa hadday furaan bel o dhan inay ka soo gasho lakin calaa kuli xaal quyuudda iyo shuruudaha uu leeyahay baaba diidaya bailada markaysa markaa ka soo gelaya iyo mubtiliinta ka faaidaysanaysa waayo bailka waxaa la isku hortaagi karaa dee shuruudaha uu majaazku leeyahay biduuna dawaabit maaha oo wax kasta markaysaga majaaz la iskama odhan karo minhu jaaizun wama qad manacuu wakulu waaxidin calayhi ajmacuu way naga tilmaameen alfiyada maraaqiba oo kasaa ku odhanaya waa alfiyo ku saabsan usuul fiq almru wlamru istidcaau lficli bilqowli miman huwa dunahu cala sabiili wujub wlamru amarku istidcaau lficli ficil in la dalbaa la yidhaahdaa bilqowli orah lagu dalbo miman mid laga dalbo huwa isagu duunahu ay duuna alaamiri aamirka ka hooseeya oo aamirka damiirku unoqonayo xaggee lagu sheegay amri baa laga dhadhansaday aamirka oo laabudda lilamri min aamir marka damiirku aamir buu unoqon calaa sabiili lwujuubi loo dalbo si waajibnimo ah caladu waxay ku tacalluqaysaa istidcaagay ku tacalluqaysaa laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxwu murtaqi marka calaa waxay ku tacalluqaysaa istidcaa bay ku tacalluqaysaa loo dalbo calaa sabiili lwujuubi si waajibnimo ah loo dalbo wasiiqatu odhaahda addaalatu calayhi ku tusinaysaa calayhi ay cala alamri amarka ku tusinaysaa iska hubsoo damiirku meeshu u noqonayo sidii wadaadkaha iska odhan markuu garan waayo meel u celiyo xagga nebiga isaga celiyey calayhi ay cala alamri amarka ku tusinaysaa ifcal ifcal weeye ifcal biqasdi lafdiha bay hadda ku tahay khabar shay waliba haddii lafdigiisa loo qasdiyo isim buu dib ka noqda biqasdi lafdihaa bay markaa ku noqotay isim marka ifcal waa khabar waayo lafdigaa maqsuud ah lafdiga la yidhaahdo ifcal ifcal la yidhaahdo lafdigu hadduu maqsuud yahay lama fasiro sidiisaa loogu dhawaaqa ilaa waa magaceed wa hiya cinda aliطlaaqi watajarudi can اlqarinati wa hiya siiqadu cinda aliطlaaqi dheh marka la sii daayo watajarudi laga madhnaysiiyo cani ilqariinati amaarad laga madhnaysiiyo calaamad ku tusinaysa waxaan waajibnimo ahayn marka laga madhnaysiyo tuxmalu waxa lagu xambaaraa calayhi wujuubkaa lagu xambaaraa ay cala alwujuubi ilaa maa dalla ku ku tusiyey mooyaane addaliilu daliil uu ku tusiyey mooyaane calaa ana almuraada uu ku tusiyey daliil calaa ana almuraada in waxa looga jeedaa minhu isaga looga jeedaa uu ku tusiyey calaa ana almuraada calaadu dallay ku tacalluqa calaa ana almuraada uu ku tusiyey waxa looga jeedaa minhu yani amarka looga jeedaa ana sunnanimo inuu yahay aw ilibaaxatu ama banayn inuu yahay fa yuxmalu waa lagu xambaaraya calayhi ay fahuwa kaa uu ku tusiyey yuxmalu waa lagu xambaarayaa calayhi yani markaa ibaaxada ama nadbiga lagu xambaaraya ibaaxada ama nadbiga ayaa lagu xambaaraya halkan wuxuu kaga hadlayaa baabka la yidhaahdo amar amri laba macnaa loo isticmaalaa amri in looga jeedo shani iyo xaal arin in loo jeedo ficil ama shani iyo amar in looga jeedo dalab dalabu ficilin looga jeedo marka mid umuur baa lagu jamciyaa midna awaamir baa lagu jamciyaa wa amruhum shuuraa baynahum kaasi waa waaxidu umuur weeyi umuurtood iyo shu-uuntood iyo arrimahoodu dhexdooda waa isla tashi ay isla tashadaan amrigaasi waxa wey waa waaxid lumuur amriga waaxid alawaamiri ah baa loo jeedaa waana ka hadda halkan lagaga hadlayo awaamir baa lagu jamciya marka amarka awaamir lagu jamciya waa dalab ficil baa la dalbaya tacriifkii wuxuu ku tacriifiyey istidcaau lficil istidcaa macnihiisu waa dalab waa ficil la dalbo wax la sameeyo in la dalbo oo lagu dalbo bilqawli odhaah yani markaa lagaga dalbo miman huwa duunahu cid isaga ka hoosaysa uu kaga dalbo calaa sabiili lwujuubi maadaama xuruuftan markaa lafdigooda u kala duwan yahay isku caamil keliya waa ku tacalluqi karaa waxayse culamadu diidaan laba xaraf oo yani lafdiga iyo macnaha isku mid ka ah caamil keliya in lagu wada tacalluqsiyo waa la diidaa hadda tan maaha markaa dalab ficil la dalbaayo waxa baxay waa jinsigii wey haddii tarkii la dalbaayo amar maba aha nahyi bay noqota tegis wax laga taga haddii la dalbayo hadda markaa lagama hadlayo istidcaau ficlina waxaa soo gelaya ficliga waxaa laga tilmaamaya ama qowl ha ahaado ficilkaas ama niye iyo ictiqaad ha ahaado ama jawaarix mid laga samaynayo xubna ha ahaado haddii lagu yidhahdo qul yani dheh ficil baa la dalbo hadda ficil ficil waxaa looga jeedaa qawlkiiyo niyadiiyo ictiqaadkiiyo ficilka jawaarixda intaba wax shamlinaya ayaa looga jeeda haddii lagu yidhaahdo qul iyo haddii lagu yidhaahdo yani salli iyo haddii lagu yidhahdo inwi ama ictaqid intuba waxay noqonaysaa istidcaau lficli marna ficilqalbi baa la dalbay marna ficilkii carabka ka dhacayaa la dalbay marna ficilkii xubnaha laga samaynayaa la dalbay waa jinsigii jinsi marka la sheego yani yadkulu fiihi almucarafu wagayruhu waxaa soo gelaya ka la tacriifinaya iyo kayrkiiba waa soo gudagelayaan haddaba fasligaa wax lagu bixiyaayo maxaa la yidhi bilqawli odhaah lagu dalbo maxaa baxay haddii kitaabo ama ishaaro wax lagu dalbo amar lama yidhaahdo mid baad sidaa ku tiri ama saasaad ku tiri aamus adoo u tilmaamaya ama fadhiisaad ku tiri adoo gacanta ka tilmaamaya afka kamaad hadlin amar lama yidhaahdo waayo odhaah baan lagu dalbin ishaaraa lagu dalba haddii qoraal lagu lagu qorana waa lamid iyaduna bilqawli qawlku waa maxay waa lafdu mushtamilun alaa bad yani marka calaa bacdi alxuruufi xuruuftii hijaa'iga lafdi koobsanaya wey oo sawt ah miman huwa duunahu cid ka hoosaysa waa in laga dalbaa maxaa baxaya hadduu cid la siman uu ka dalbo ama cid ka sarrayso oo ka mudan uu ka dalbo yani lama odhanayo amar oo ma odhan karo boqorka ama madaxweynahan amray waxaa lagu odhanaya man anta xataa ta'mura almalika oo adigu kumaa tahay si aad u amarto yani madaxweynaha ama boqorka mada amri kara marka cidda waxa weeye la amraya waa inay tahay cid aan kula gudboonayn kaana saraynin waaya miman huwa duunahu ciddii musaawiga la ahayd iyo ciddii ka sarraysayba waa baxday oo iminka siiqada uu inoo keenayo ifcal ah dee ilaahay baaba lagu baryaa ikfir lii dambii ikfir wa calaa wasni ifcal ikfir calaa wasni ifcil ifcil bay la wasnitaa ifcalna hadda looma jeedo inuu caynku kor dhigan yahay yani marka haddii la yidhaahdo ifcul haddii la yidhahdo iyo haddii ifcal la yidhahdo iyo haddii ifcil la yidhaahdo saddexda noocba waa soo gelayaan waxa kaloo lamid a mudaacafkii hamzada aan la keeninoo aan labadii xarafa isku shadnaa la kala farqin rudda iyo shudda ifcashii bay lamid waayo haddaad kala fakiso labadan xarafee isku idqaaman maxay noqonaysaa urdud bay noqon haddii labadii xaraf aad isdhexgeliso aanad kala yani kala fakin oo kala saarinna ee sidii ay isugu idqaamnaad isku idqaamnaanaadana yani sidii isugu jiraan waxay noqonaysaa rudda bay noqon marka waxa weeye ikfir markaad tidhahdo ilaahaw ii dhaaf dembigayga ikfir lii dembii miyaa la odhan karaa ilaahay baan amray maye waa baryey baa la yidhahda afka hagaajiso dabdarada iska ilaali de waxa weeye ilahay ma amri kari mru ma amru maca isticlaa wa cagsuhu duca wa fi tasaawuri faltimaasu waqaca yani amar waxaa la yidhaahdaa markuu isticlaa weheliyo oo cidda wax amraysa amarku ka soo baxaya dalabku ka imanaya ay tahay cid ka sarraysa cidda ay markaa wax ka dalbayso sidaa lidkeedana ducaa la yidhahdaayo ka hooseeya ka sarreeyo markuu wax ka dalbayo waxaa la yidhaha baryo baryaa la yidhahdaa boqorka waa barinay madaxweynaha waa barinay ba la yidhahda waa amarnay lama yidhahda miman huwa duunahu calaa sabiili lwujuubi si waajibnimo ahoo go-an looga dalbo labadan qaydba waxaa ku jirta yani markaa nuuqnuuq baa ku jirta miman huwa duunahu culamada qaar baan shardinayn calaa sabiili lwujuubna culamada qaar baan shardinayn oo taasina waxay ku dhisan tahay nadbiga ama sunnuhu amar ma yahay mise ma aha waxay u egtahay hadda sheikhu inuu ka qabo sunnaha laftiisu inuuna amar ahayn lakiin khilaaf baa ku jira oo sawaabku waxay tahay sunnaha laftiisu waa amar qaala allahu tacala ina allaha ya'muru bilcadli walixsaan cadliga iyo ixsaanka iyo iitwa iitaai di lqurba intaba waxaa ka mida qayb sunna iyo qayb waajiba o qayb kamaa amar baana lagu wada ilaaqay marka culamo badan oo muxaqiqiina waxay ku tagaan sunnaha laftiisu wuxuu ka mid yahay amarku ka mid yahay siiqada odhaahda kutusisaa maxay tahay amarku siiqo ma leeyahay mutaakhiriinta qaarkood waxay leeyihiin amarku siiqaba ma leh amarku siiqaba ma leh oo ra'yigaasi muxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay ictiqaadka ku saabsan kalaamku sidiisaba waa macna nafsiyun waa macno nafsi ah kalaamku alfaad iyo erayadu daalli bay kalaamka u tahe kalaamba yadu ma aha oo talo maxaa u daliila wax daliila waxaa loo helay ninkii markaa waxa weeye gabyaaga ahaa ee kiristaanka ahaa hadal loo nisbeeyey oo gabay ah in alkalaama lafi lfuaadi wainama jucila lisaanu cala lfuaadi daliila layslamana hubo akhdal ninkaa la yidhahde kiristaanka ahaa inuu gabaygaa tiriyey marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa samay maba odhan calaa kulli xaal hadduu xataa yidhahdana dee waxba tari mayso waayo aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nabowiga ka hor imanaya oo inoo tilmaamaya kalaam in la yidhaahdo yani xuruufta iyo macnahoo isla jira in kalaam la yidhaahdo ee macaanida markaa nafta ku sugan inaan kalaamba la odhan haddii la ilaaqo aayatuka anlaa tukalima annaasa halaaa layaalin sawiya anlaa tukalima annaasa ma waxaa loo jeeday macaanidu naftadaada kusoo dhici maysa miyaa looga jeeda maya lama hadlaysid baa loo jeeda hadalkaasina waxa weye waa hadal xuruuf koobsaday macaanidina naftiisa intay ku soo dhacdo fii nafsi zakariya ayuu tilmaan ku cabiray fakharaja calى qawmihi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabixuu bukrata wacashiya macaanidu intay kusoo dhacdo muxuu ku cabirayay tilmaan calaa kuli xaal qowlka odhanaya amarku siiqa ma leh oo waayo siiqadan waxaa loo isticmaalaa mar ibaaxo mar nadi mar wujuub marba waxbaa loo isticma mar tahdiid waxyaale ka mar takwiin mar tacdiid macaani badan oo kala duwan baa ku kulmo qaraa-intun baa la eegaa oo kii amar looga jeedaa amar noqonaysa warka noocaasi waa waxba kama jiraan badda ku dar amarku siiqa lafdiyuu leeyahay siiqadiisana waxaa ugu horeysaa yani siiqadaa amara ifcal ifcal iyo iscil iyo ufcul intuba waxa wey waa isku midkiis rudda iyo kuwa lamidkiina waa lamid shudda iyo rudda iyo kuwa lamidkiina waa lamid taasoo kaliya inooga jee sheegay siiqooyin kalena waa leedahay siiqooyin kale waxaa ka mid ah ficil mudaaric oo laamulamri la geliyey walyatawafuu bilbayt alcatiiq laamul amr baa la geliyey uma liyaqduu tafatahum laamul amri baa la geliyey waa mid labaad mid saddexaad waxaa kaloo soo gelaysa siiqa uu leeyahay ismu ficil amar sahin haddii la yidhahdo o kale sahin hadal oo dhan ka aamus sahi hadal maksuusa ka aamus oo la isla garanayo waa ismu ficil amar nooca afraad waa almasdaru naa'ibu can ficilihi masdarka ficilkiisa ka naa'ibka ah fadarba ariqaabi ay fadribu riqaaba darban qooraha garaaca garaac iyo garaaca darba waa masder ka naaiba ficilkiisa afartaas siiqo waa afar siiqo asri ah waxyaalo kaloo kutusiya siiqada amar waxay faa'idaysana waa jirtaa farodaa lamida farada rasuul lahi sala allahu alayh wasalam zakaata alfitri fi ramadaana farada amar wuxuu faa'ideeyey faa'ideeyey katabaa lamida kutiba calaykum asiyaam kutiba calaykum lqitaal kutiba calaykum alqitaal kutiba calaykum alqitaal kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla yani waa laydinku faral yeelaa loo jeeda waa kitaaba sharciya faral yeelis baa laga damaya waxaa soo galaysa erayga amara haddii la isticmaalo aamurukum bikada waxaasaan idin amraya in allaha ya'muru bilcadli wاlixsaan lafdigii amarayo ishtiqaaqyadeedii haddii la keeno iyaduna waa lamid waxaa la mida haddii ficil la sheego oo la yidhahdo cidda ka tagta ciqaabta nooca iyo noocaas ay leedahay waxaa la odhanaya siiqadaasina amarku wuxuu faa'ideeyey faa'ideynaysa wasiiqatu daallatu calayhi ifcal wa hiya cinda aliطlaaqi watajarudi can ilqarinati tuxmalu calayh siiqada amar maxay faa'iidaysaa aqwaal badan baa ku jira laba iyo toban qowl baa laga yidhi isnaa cashara qawlan fiiha isnaa cashara qawlan labiyo toban qowl baa ku sugan laakiin qowlka markaa sangaabta haddaynu ka soo qabanno ugu sawaabsani ama ugu saxani waxa weeye siiqada amar hadday qariino ka maran tahay hadday qariino ka maran tahay oo la ilaaqo waxay faa'iidaysaa wujuuba waajibnimay faa'iidaysaa haddii qariina ku lamaan tahay oo qariino waajibnimo faa'iideynaysa ku lamaan tahay waajibnimada lagu xambaari layskuma khilaafsana qariino sunanimo faa'iideynaysa hadday la socotona sunanimada lagu xambaari qariino wax kale tilmaamaysa hadday la socoto tahdiid iyo wax lamida tahdiidkaa lagu xambaari siiqadu hadday ka maran tahay wax qaraa-inaya amaaraada xaaladda laysku haya waa xaaladaasi hadday qariin la socoto qariinadaasunbaa markaysaa hogaamiya xaaladday qaraa-inaya amaaraad calaamada ka maran tahay nooca looga jeedo cayimaya waxaa lagu xambaaraya waajibnimo maxaa u daliila waxaa u daliila qawluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim falyaxdar aladiina kuwii ha ka baqaan yukhaalifuuna can amrih khilaafaya oo ka baxaya amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam an tusiibahum fitna inay fitna haleesho ha ka baqan aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab mu'lima u xanuujaa inuu haleelo ha ka baqaan waxaa ku jira waciid lagumana goodiyo waajib laga tegay ama xaaraan la sameeyey mooyaane marka halkaa waxaa laga qaadanaya amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafka la khilaafaya inuu waxa weye ciqaab saamayo saas aawadeed usuuliyiinta qaarkood hadalkay yidhahdaan sida sheikha abhari la yidhahday maalikiyada ka mid a hadalka laga soo naqliyey ee uu yihi amarka ilaahayna wuxuu faa'iideynaya wujuub amarka rasuulkuna wuxuu faa'iideynaya sunanimo aayadda la seedaadiyeysa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna وkadalika qawluhu salى اllahu alayh wasalam lawla an ashuqa calى umatي laamarthm bالsiwaaki cinda kuli صalaaة haddaanan nacaynin ama karaahiyeysanaynin ama haddii aynay markaa ahayn nicitaanka ummadayda marka aan la nacaayo mid jirto haddaynay ahayn inaan dhibo aan la nacayn lawla an ashuqa calى ummati laamartuhum bisiwaaki cinda kuli salaa caday baan amri lahaa inay cadaydaan ama rumaydaan marka salaad kasta la gelayo sunanimadii waa daaqi hadduu amri lahaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waxaa noqon lahayd waajib ila imikaba sunna inoo tahay inaynu cadayno markaynu salaada gel gelayne amarka markaa waxaway nabigu uu inaga daayey yani waxa wey maxaa ku baaqanaya waxaa ku baaqanaya waajibnimada law amara lawajab mashaqaana ka iman lahayd adilo badan baa loo deliishada haddii laakiin qariina la socoto qariinadaasi waxay tilmaantaa lagu xambaari qala musanif raximah llah walamru istidcaau lficli walamru amarku istidcaau lficli ficil in la dalbaa la yidhaahdaa la doono in la jirsiiyo ama lala yimaado ficilkaasna waxaa soo gelaya ictiqaadki iyo niyadii waxaa soo gelaya oraahdii waxaa soo gelaya ficilkii jawaarixda laga sameeyey intaba bilqawli oraah lagu dalbo miman huwa duunahu uu ka dalbo cid ka hoosaysa cala sabiili wujuubi si waajibnimo uga dalbo oo uu ku adkaynayo wasiiqatu oraahda adaalatu calayhi kutusinaysaa calayhi ay calaa amri kutusinaysaa ifcal ifcal weeye iyo kuwa kale lamidkaa ifcul iyo ifcilna waa lamid iyo siiqa kale aynu sheegnay wa hiya siiqadu markaa siiqada amar cinda aliطlaaqi watajarudi yani ilaaq marka waxa weeye la sii daayo amaarad laga sii daayo iyo watajarudi ay ka madhnaato can ilqariinati amaarad iyo calaamad ay ka madhnaato tuxmalu calayh ay tuxmalu cala alwujubi cinda aliطlaaqi watajarudi can ilqariina ilaa ma dala daliilu daliil wuxuu kutusiyey mooyaane cala ana almuraada minhu waxaa looga jeedaa annadbu sunanimo inuu yahay aw ilibaaxatu ama banayn inuu yahay wixii qariino loo hayo sidaa kutusinaysaa waxa weeye fayuxmalu calayhi waa lagu xambaaraya luqada carbeed haddii laba shay la ysku cadfo labadaa shay haddii aw la ysugu cadfo damiirka loo celinayaa haaliban wuxuu noqdaa mufrad sida asaxa ah haaliban damiirka loo celinaya mufrad buu noqdaa waayo damiirku wuxuu ku dhacaya calaa axadihima labada midkood qariinadii labada kuma wada sugnaa naskii markaad aragto waxaa ku jirta qariino nadbi sheegaysa fa yuxmal caleyhi nadbigaa lagu xambaari ama waxaa ku jirta qariino markaa ibaaxa tilmaamaysa fa yuxmalu caleyhi ibaaxadaa lagu xambaari fa yuxmalu caleyhi ay calaa axadihima bay noqon waayahay masale kaleo muhima u sheikhu markaa sharaxa kaga warramaa waa jirtaa masaladaas waxay tahay shay waxa weeye la reebay oo markii hore la xaaraantinimeeyey haddii marka dambe la amro amarkaasi muxuu faa'iideynaya alamru bacda annahyi ama bacda alxadri muxuu faa'iideynaya khilaaf baa ku jira aqwaal saddexaa ku sugan culamada qaarkood waxay yidhahdeen shay la xaaraantinimeeyey haddii markaa la amro wujuub bay faa'idaynaysaa faida insalaqa alashhuru alxurumu faqatulu lmushrikiina laga qaadan bacdi kale waxay yidhaahdeen shay la xaaraantinimeeyey haddii la amro ibaaxay faa'iideyn ibaaxo ayay faa'iideyn faida taaharna faatuuhuna min xaysu amarakum allah waa mubaaxun baa looga jeeda waidaa xalaltum fastaaduu ibaaxun baa looga jeeda qowl saddexaad baa wuxuu leeyahay maya waxay faa'iideynaysaa shaygaasi wuxuu ahaan jiray qabla annahyi ama qabla alxadri bay dib ugu celin oo intaan la xaaraantinimayn hadduu waajib ahaan jirayna waajibnimay ku celinaysaa intaan la xaaraantinimayn hadduu mubaax ahaan jirayna mubaaxnimaday ku celin hadduu sunno ahaan jiray intaan la xaaraantinimayna amarkan dib ka yimi sunnihii buu dib ugu celin qowlkaasaana ugu raajaxsan culamo badan oo usuuliyiina ku tageen ibnu kasiirkuna waa siduu tafsiirkiisa ku arjaxay sheikuna ka soo naqliyey sidaasaa ugu sawaabsan waayo yani labada qowle kale mid walba aayaad baa ka hor imanaya haddii la waajibnimuu faa'iideynaya wa idaa xalaltum fastaadu marka la xalaaloobo ilaaba ilaa markaysaga xajkii laga baxo waa in xaramka laga baxaayo ugaadh markaysagaa dadka xajka ka baxay marka ay wada dhaqaaqaan baa waajib ku ah miya ay ku dambaabayaan de waa qalad sax maa gabadhu markastay caadada ka maydhato ninku markaa inuu u tago jimaacaa waajib bay ku tahay miya fa idaa taaharna faatuuhuna min xaysu amarakum allah jaabtu waa maya haddii la yidhahdo ibaaxu faa'iideynaya faida insalaka alashhuru lxurumu faqatulu lmushrikiina ma waxaa la odhanayaa jihaadkii mubaax weeye baa la odhanaya jihaadku maya waajib bu aha amarkani waxa weeye shaygu wuxuu ahaa buu ku celinaya daci salaata ayaama aqra'ik faida aqbalat xaydatuki fasalli salaaddii waa mubax miyaa la odhanaya jawaabtu waa maya sida ugu sawaabsani waxa weeye waa sida ibnu kasiirkan uu ka soo rarayo oo ah shaygu wuxuu ahaan jiray intaan la xaaraantinimayn ka hor ayaa amarkan xaaraantinimayn dabadeed soo arooray uu dib ugu celinayaa min masaa'il amri walaa yaktadii ma keensado ay huwa amarku atakraara takraar ma keensado cala asaxiixi qowlka saxiixa marka lagu socdo walaa yaktadii ma keensado ay huwa amarku atakraara yani marka celceli ma keensado lagu noqnoqdo cala asaxiixi qowlka saxiixa marka lagu socdo dadka qaar waxay ku darayaan walalmarati walaa yaqtadi takraara walalmarata hal marna ma keensado cala saxiixi qowlka saxiixa marka lagu socdo ilaa idaa dalla daliilu daliil inuu kutusiyo mooyaane calaa qasdi takraari in loo jeedo in lagu noqnoqdo walaa yaqtadi ma keensanayo alfawra deg deg ma keensanayo walamru amarka la amro biiijaadi lficli ficil in la jirsiiyo la amraa amrun amar weeye bihi isaga la amray wa bimaa ay wa biladii kii la amray laa yatimu aanu dhammaystirmayn alficlu ficilku aanu dhammaystirayn bimacnaa suuroobaynin ilaa bihi in isaga lala yimaado mooye si kale aanu ku dhammaystirmayn bimacnaa ku suuroobaynin kaasna amar la amray buu noqonaya kalamri waa sida amarka la amray wadalika kaainun kalamri bisalaati salaad la amray amrun amar weeye biahaarati ahaarana la amray in la ahaaro qaato ahaaradaas almuadiyati ilayha salaada markaysagaa ku sababaysa bimacnaa ku ku gayaysiinaysa manaa ku sababaysa waidaa fucila haddii la sameeyo ma'muurkii ma'muuru bihigii haddii la sameeyo ma'muuru bihigii haddii la sameeyo kharaja alma'muuru kii la faray ama la amray wuxuu ka baxayaa can ilcuhdati mas-uuliyaddii amarka waa ka baxayaa oo dumadiisa dembigii waa ka dhici waajibkii mid mid gutay buu noqona dhowr masalo halkan kaga hadlay siiqada amar marka la ilaaqo maxay faa'iideysaa haddii lagugu yidhaahdo yani waxa weeye salli tuko ma waxaa laga qaadanayaa hal mar tuko mise waxaa laga qaadanayaa marar badan tuko ma dhowr goor wixii samee baa laga qaadanaya mise hal mar samee baa laga qaadanaya bacdi baa yidhi waxay faa'iideyneysaa takraar bacdi baa yidhi hal mar bay faa'iideyn haddii se masalada la taxriiriyo waxay u qaybsantaa siiqadii amarku inay ama ku lamaan tahay wax tilmaamaya takraar iyo ku noqnoqosho ama marka ay ku sugan tahay siiqada amar wax kutusinaya hal mar in la sameeyo oo takraar ka diidaya ama labada qariinaba inuu ka maran yahay labadaa qariino markay la kala socdaanoo ama markaa takraar qariinatu takraar calaamad kutusinaysa ku noqnoqod hadday weheliso shaki kuma sugna in sidaa lagu xambaarayo calaamad hal mar in la sameeyo tilmaamaysa hadday markaa wehelisana in sidaa lagu xambaarayo iyaduna shaki kuma jiro markuu labada calaamadoodba ka maran ka maran yahay ka warran labada amaaradood markuu ka maran yahay oo aan calaamad ku noqnoqod sheegaysa ama mar sheegaysa midnaba aynay la soconin khilaaf baa ku jira laakiin sida ugu saxani waxa weeye waa in la yidhaahdo siiqada amar takraar ma faa'iideyn ee ficilka in la iijaadiyo keliyay tilmaantay bacdi waxay cabiraan hal marna ma faa'iideen wax ka badanna ma faa'iideyne iijaadulficil un bay tilmaantay ficil waxa lagu iijaadin kara ugu yarina waa hal mar marka waxaa ka dhalanaysa wax ka badan haddii looga jeedo qariinay u baahan tahay taas iyadu waa sida haddaad tidhaahdo waxa weeye addoonka aad ku tidhaahdo isqini maan hadda addooma ma jiraan waagii hore waxaa jiri jiray addoomo bimacnaa waxa weeye dad bidayaal ah oo laleeyahay baa jiri jiray waagii hore laakiin hadda waxa weeye wax addoomi ma jiraan xagga iyo mauritania adigu in yar lagu sheega hadda laakiin caalamkan kale wax addoommo oo jiro lama oga waa axraar dadka jooga caalamka kale waa xor marka haddii lagu yidhaahdo addoonkii isqini maan biyo i waraabi oo u soo daro markuu intii ka laca mar labaad inuu usoo dara waxay u baahan tahay amar kale ama calaamad kutusinaysa bay u baahan tahay yani marka waxa weeye mar kale inuu baahan yahay laakiin keliya kuma filla isqini inuu yidhahda celcelinta kuma filla walaa yaqtadi lfawra siiqada amar hadday soo aroortoma waxay faa'iideynaysaa deg deg in loo sameeyo mise waxay aqbali kartaa taraakhi oo dib in loo dhigo mise labada midna uma tacaruduna uma banbixin aqwaal baa ku jira masalada haddii la taxriiriyo waxay tahay siiqadii amar hadday ku socoto calaamad ku tusinaysa ama qariino ku tusinaysa fawriya deg deg in loo sameeyo fawr in lagu xambaarayo iyo deg deg shaki kuma jiro haddii calaamad ku tusinaysa taraakhi in dib loo dhigo tilmaamaysaa hadday wehelitana iyadana shaki kuma jiro marka waxa taraakhiga in lagu xambaarayo labada qariinaba hadduu ka maran yahay ka waran qarinat lfawr qariinatun tdul calى alfawriya waukra tadul cala ataraafi labadaba hadduu ka maran yahay ka waran culamada qaar waxay leeyihiin siiqadaa amar in deg deg loo sameeyo iyo in dib laga sameeyo labada midna uma tacarudina ficilka in la sameeyo keliyay tilmaantay markaa ta looga jeeda waxay u baahan tahay amaarada culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya haddii daliil qariino kale aan lahaynin fawr baa lagu xambaaraya deg deg baa lagu xambaaraya waayo haddii marka addoonkii lagu yidhaahdo isqini maan biyo i waraabi oo iska fadhiyo addoonku oo yidhah maxaad biyaha ii waraabin weyda o yidhahdo dee amarku fawr ma ahee dib baan ka samaynaya mar danbaan ku waraabinaya oo sayidkaasi waxa weeye addoonka ama garaco ama markaa yacni uu canaanto laguma ceebsanayo waata kale amarku haddaanu fawr ahayn dee ibliisma wuxuu odhan kari lahaa ilahay oo dib baan uga sujuudaya taa waa dhici karta in la qarina weelisa faida nafaktu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin culamada marka odhanaya amarku taraahi buu faa'iideeya waxa ugu badan ay cuskanayaan waxay tahay yani nebigu sala allahu alayh wasalam inuu xajkii dib u dhigay marka lagu socdo qowlka odhanaya xajka waxaa la waajibaya sanadii sagaalaad xajkii inuu dib u dhigay ilaa sanadii tobnaad taasaa ugu badan waxay cuskanayaan lakin cala kuli xaal nusuustu waxay tilmaamaysaa in marka waxa wey awaamirta deg deg in loo sameeyo wasaaricu wasaabiqu in lagu degdego in loo dheereeyo bay adiladu tilmaamaysa tanna culamadu waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen yani nebigu sala allahu alayh wasalam dib udhigga dib u dhigay yani laislaama hubo marka hore in sanadii sagaalaad xajka la waajibiyo o usana dib u dhigay culamada qaar baa le sanadii tobnaad baaba la waajibiyo laakin jamaahiirtooda saa horay qabaan haddiiba saa lagu socdo waxaa marka waxa weeye ay noqon kartaa yani khusuuska xajka arrin ku saabsan ama waxay noqon kartaa bicibaara ukhra cudurjaar daraaddeed in nebigu sala allahu alayh wasalam dib ugu dhigay xajka laftiisa inu inagu dib u dhigno ma yani dadka dadka qaarkood oo xajkii awoodi karaya ba xajkii faralka iyagaan gudan bay dib u dhigaan waana kalad waxaana dhacday dadka qaarkood xoololahaa in waxa weeye oo xajka ku waajibay oo dib u dhigay markii dambe xoolihii inay ka baxeen qaanna ay ku reebeen qaanna waa ku reebeeno dee dayntii xajkaa lagu leeyahay ila waa qaan ilaahaye fadayn اllahi axaqu an yuqda xadiidka imaam axmed soo wariyena waxa uu tilmaamaya ida araada axadukum alxaja falyatacajal ilayhi fainahu laa yadri ma yacrud lah hadduu axadkiin xajka doono ha u degdego waayo garan maayo wax ku soo darinaya wax ku soo darinaya ma oga marka nebigu sala allahu alay waslam dadka laba mid aha wuxuu karaahisanaya dadka mushrikiinta ee qaqaawan ee kacbada ku dawaafaya yani araggooda ayuu markaa diidayey saas aawadeed waatuu cali bn abi aalib marka uu yihi yani dadka usii sheeg inaan markaysaga ruux mushrikii beytka inaan ku dawaafi doonin yani inaan qof markaa mushrikii soo xajin doonin qof markaa markaa qaawana aanu kacbada ku dawaafi doonin marka cudurdaar buu nebigu sala allahu alayh wasalam dib ugu dhigay ala kuli xaal wuxuu sheikhu yihi walaa yaqtadi lfawra culamada qaarna waxay leeyihin fawr waa keensanayaa waana sida shaarixa laftiisa aad moodda inuu ilanayo masale kaloo halkan kaga hadlaya masaladaasi waa masalada la yidhaahdo alamru bishayi amrun bihi wa bima laa yatimu ila bih ama ma laa yatimu alwaajibu ila bihi fahu waajibun waxaan waajibka ku suuroobaynin isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaado la sameeyaana waajib bay noqonaysaa qaacidadaas ay ku saabsantahay manduubkuna waa la mid ma laa yatimu almanduubu ila bihi fahuwa manduubun isaga laftiisuna sunuu noqonaya sidaas waxa qaba jamaahiir lculamaa laakiin shaygu marka la yidhaahdo waxa weeye sabab buu u yahay ama shardi buu u yahay oo wuxuu ku waajibay min baabi ma laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun shaygan inuu sabab yahay ama inuu shardi yahay daliil kale waa in loo hayaa qaacidadan keliya laguma waajibin karo daliil kale waa in loo hayaa inuu waxani waxaan shardi u yahay ama sabab u yahay khaasatan waxa weeye yani asbaabta ama shuruudda sharciga oo kale waa lagama maarmaan in adilo kale loo hayo marka waxa weeye waa min baabi tacaadud اladila qaacidada marka culamadu siay u cuskadaan adiladii oo lasii xoojinayo o lasii farabadinaya imanka tahaarada ay soo qaateen oo ay yidhahdeen aqiimu salaa amarka laynagu amray wuxuu waajibinayaa inaynu u weysaysanaana salaada inay waajib inagu tahay dee weysadii adilo kale ay leedahay aayad iyo axaadiis bay leedahay maxaa qaacidana laguga sii daraya ya de waa lagu sii kordhinaya wa min baabi tacaadudi adilla adiladii baa issii xoojinaysa yani nooca weeyaan ba yidhaha sheekha la yidhaahdo maxamed ibn ismaaciil aلصancani kitaabkiisa ijaabat الsaa'il la yidhahdo ee usuulka ah oo nadmi usuula uu ku sharxaayo waxa uu ku tilmaamaya qaacidadan inan waxa weeye istilaalkeeda looma baahnayn maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun looma baahna bu waayo shaygu hadduu daliil kale leeyahay dee qaacidadan inay u cuskano waxoogama baahnin haddaanu daliilku kale ulahaynna qaacidadani ma waajibinayso waxaan daliil kale lahayn waxaan daliil kale lahayn qaacidadani waajibin mayso saasuu ku odhanay ahlucilmiga qaarkoodna waxay tilmaameen inaan qaacidada wax daliila lahayn culamaduna waa isku khilaafeen jamaahiirtaa qabta jamaahiirta ayaa qabta inay culamadu isku khilaafsan tahay qaacidada maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun yani ibnu subki waxa uu ku sheegaya kitaabkiisana jamcu ljawaamic wakadalika waxa weeye saaxib lmaraaqina waxa uu ku tilmaamaya maraaqiga laftiisa oo in waxa weye jamaahiirtu qabto culamada qaarkoodna diidan yihiin qaacidadan asaalatan ba ayay markaa u tilmaamaya lakin jamahir lculamaa waa qabtaa qaacidada waxaana ugu roon waxyaalaha loo cuskado asbaabta caqliga ah ee bimacnaa waxa weye si kale ayna ku suuroobi karayn ama shardi caqli ama sabab caqli waxyaalaha noocaas oo kalea markaa waxaen ugu sahlan yani ugu roon wax loo cuskado masalan o kale marka lagu yihi cawrada astur cawradii waxaad ku asturta haddaanad haynin dariiq kalena aanad ku helaynin inaad soo ibsato mooyaane inaad soo iibsataa waajib bay kugu noqonaysaa sakadii maadaama lagu yihi bixi meeshaad joogta haddaynay markaa joogin masaakiin la siiyo ciday ku baxayso la siyaaba haddaynay joogin inaad adigu gaadhsiiso yani ciddii marka waxa mustaxiqiinta ahayd qaacidadoo kale waa loo codsan karaa calaa kulli xaal lakin waxyaalahaasna de daliilka laftiisa baa ku filan taasaa ugu roon adigu cala kulli xaal wax loo codsado qaacido kaleo tan ku yani markaa u muqaabila jirta oo tilmaamaysa maa laa yatimu tarku lxaraami ila bihi fatarkuhu waajibun xaaraan in laga tagaa waxaynay suuroobaynin in isaga laga taga mooyaane isagana in laga tagaa waajib bay noqonaysaa isagana in laga tagaa yani waxay noqonaysaa waajib in la sameeyaana waxay noqonaysaa yani waxay noqonaysaa xaaraan ma laa yatimu tarku lxaraami ila bihi fatarkuhu waajibu wa ficluhu muxaramu yani labada qaacido waa iska dhow yihiin laakiin culamadu waxay kusoo rareen tan dambe ijmac bay kusoo rareen ta horena waxa weeye marka jamaahiirtaa ku tartay saas aawadee saaxib almaraaqi waa ka odhanaya wama bihi tarku lmuxarami yaraa wujuba tarkihi jamiicu man daraa yani xaaraanka tegitaankiisu wuxuu isaga ku xidhan yahay waxay arkaan cid alla cidda wax garanaysa dhammaantood jamiicu man daraa in laga taga inay waajib tahay ibnu subkina laftiisa wuxuu ku sheegaya jamcu jawaamica in qaacidadaa kale ay ijmaac tahay walaa yaqtadii ma keensanayo ay huwa amarku atakraara takraar ku noqnoqod lagu laba jeer noqdo keensan maayo daatada amarku nusaka qaar waxay siyaadinayaan walal marata yani marna ma faa'iideynayo cala saxiixi qowlka saxiixa marka lagu socdo ilaa idaa dalla daliilu daliil inuu kutusiyo mooyaane calaa qasdi takraari takraar in loo jeedo oo loo qasdiyey oo la doonayo walaa yaktadii ma keensanayo ay huwa amarku alfawra deg deg keensan maayo in deg deg loo sameeyo ma keensanaayo waxay sheegaan caaisha binti abi waqaas ayaa waxa la adoon bay lahayd fundi la odhan jiray markaase waxay tihi dab i doon wuu tegey baa la yidhi o de madiine iyo xaggan bay joogeen masar baad ugu jeexay ilaa masar buu ku maqnaa sanad buu deeda ku maqnaa wuu soo noqday dabadna markuu soo noqdo dabkii halkeer ka soo qaaday markaasuu la soo orday markaasuu ka dhaco ka baktiyey markaasuu tacisat ilcajala degdega markay tagaa hoogay faa'ido male degdeg haddaan kaadsiiyo ula soo socon lahaa dee miyuga baktii laha mahmaanay carabtu ka dhigato waxay abua fundi bay yidhahdeen war marnaagitaankii fundi oo kala baa yidhahdaan walaa yaktabi ma keensanaayo ay huwa amarku alfawra degdeg keensan maayo alamru amarka la amro biiijaadi lficli ficil in la jirsiiya la amraa amrun amar weeye bihi isaga la amray wa bima iyo wa amrun bima iyo amarkii la amray weeye laa yatimu aanu dhammaystirmayn bimacnaa aanu suuroobeyn baa loo jeedaa alficlu ficilku ilaa bihi isaga lala yimaado mooyaane aanu si kale ku suuroobeyn tamaamka hadda kamaalkii loogama jeede wujuudun baa laga tilmaamaya sixo kal amri taasi waxay ahaatay sida amarka la amray bisalaati salaad la amray amrun amar weeye biahaarati ahaaro la amray ahaaro qaadasho la amray ahaaradaas almuadiyati markaa keensanaysa ama gaadhsiinaysa ilayha salaada waidaa fucila haddii la sameeyo labadiiba ay ubinaysan tahay waidaa fucila haddii la sameeyo ma'muuru bihi ficilka ma'muuru bihi baa la yidhahda qofkana ma'muur baa la yidhahda waidaa fucila haddii la sameeyo ay huwa ma'muuru bihigii haddii la sameeyo kharaja alma'muuru kii wax la amray wuu ka baxayaa can ilcuhdati mas-uuliyaddii amarka waa ka baxayaayoo bimacnaa dumadiisa wujuubkii waa ka dhacayaa wujuubkii waa ka dhacaya waxay faa'ideeyaan sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wayadkhulu fii khitaab illahi tacaala almu'minuun waxaa soo gelaya khitaabka ilaahay mu'miniintu waa soo gelayaan والsاhi والصabiy والsaahi kii kaafilka ahaa ee sahwisanaa ama wax ilowsanaa iyo والصabiyu ilmihii yaraa iyo والmajnuunu kii waalaa غayru daakhiliina waa qaar aan soo gelaynin fi اlkhiطaabi khiطaabka takliifka ma soo guda gelayaan wاlkufaaru gaaladuna mukhaaabuuna waa qaar markaa lagula khiطaabaayo bfuruuci sharaa'ici shareecooyinka faracyadoodaa lagula khiطaabaya wاlkufaaru gaaladu mukhaaabuuna waa dar lagula khiطaabayo bfuruuci sharaa'ic axkaamta shareecada faracyadeeda usuusha mooyaane faracyada waa lagula khiطaabaya wa bima laa tasixu iyo waxaynay asaxayna waa lagula khiطaabaya furuucdii shareecadu ilaa bihi in isaga lala yimaado mooye si kale aynay ku asaxayn wa huwa waxaynay markaa asaxaynin la-aantii alislaamu islaamnimo weeye liqowlihi tacaala hadalku ilaahay yidhi baa u daliila qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii ahlu naarka ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii mu'miniinta ahaa may cafwan mu'miniintu waa su'aalayaan maa salakakum fii saqar qaaluu ahlu naarkii waxay yidhahdeen lam naku maanu ahayn min almusaliina kuwa tukada kamaanu mid ahayn sababtaanu naarta ku gallaytaa weeye sheikhu halkan waxau inoogu tilmaamayaa khitaabka ilaahay mu'miniintu waa soo gudagelayaan oo mu'miniintu inay khitaabka soo gudagelayaan ahlu takliifka ah ee bimacnaa waxa weeye sifatu takliif ku sugan ee caqliga leh ee qaangaarka ah yacni inay markaa khitaabka soo guda gelayaan oo mukalafiin noqonayaan waa la isla ogoliyay kii laakiin wax ilowsanaa iyo kii sabiga ahaa iyo kii waalaa khitaabka takliifka ma soo guda gelayaan oo mukalafiin ma aha waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam rufica alqalamu can halaaa yani qalinka qalamu lmu'aakhada waxaa laga kor qaaday saddex can ilmajnuuni xataa yacqila wa can isabiyi xataa yaxtalima xataa yaxtalima wa can innaa'imi xataa yastayqida ilmihii isabi ilahay intuu qaan gaarayo ilaa uu ka qaan gaadho dembi loo qori maayo kii wallana ilaa uu caqliyaysto caqliga ku soo noqdo dembi loo qori maayo iyo ajartoona kii hurday isagana waxba loo qori maayo ilaa uu ka baraarugayo xadiiskuna waa صaxiix marka ilmaha sabiga ah qalinka laga koo qaaday waa qalam lmu'aakada lakin cajar wixii ah in loo qoraayo ee khayra yada adilo kala loo hayaa alihada xajun qaala nacam walaki ajrun gabadhii ilmaha yar sare u qaaday ee tihi ya rasuula allah alihada xajun ilmaha yari xaj ma leeyahay qaala nacam walaki ajrun ha ajar waale waa ajar waa leeyahay xaj waa yeelanaya adigana ajar baa lagaa qoraya marka ilmaha sabigi cibaadaadka uu la yimaadee mumayizka ahi waa loo qoraya wakadalika ilmihii yaraay aan yani markaa mumayizka ahayn haddii loo niyeeyo manaasigtii la mariyo xajku waa ka asaxaya bimacnaa sawaab xaj baa usugnaanaya laakin xajat lislaam kama ridaayo hadduu qaan gaadho waxaa saaran xajat lislaam inuu la yimaado ayaa saaran warka ay dadku yidhaahdaan ilmaha yare carruurtii khayraadka uu sameeyo waalidkii baa loo qorayaa warkaasi sax maaha waa kalad yani isaga laftiisaa loo qoraya alihada xajun qaala nacam walaki ajrun waayahay marka ilmihii sabiga ahaa mukalaf ma aha ama salaada waxaa la yidhi u amra muruu awlaadakum asalaata lisabcin wa litadriib waa lagu sii tababaraya waa lagu sii carbinaya waxaa la doonaya cibaadada inuu lasii qabsado ayaa la rabaa marka waajib bay ku tahay waalidku inuu amro ilmuhu hadduu toddoba jir gaadho salaada inuu amro waajib bay ku tahay laakiin ilmuhu salaada inuu la yimaada waajibku maaha sunna isaga u tahay hadda waalidka laakiin sunna uma aha waalidku inuu amro ilmaha salaada faraa isaga waajib bay ku tahay waa kala duwanta laba masalo laakiin ilmuhu inay la yimaadaa sunay u tahay muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuhum calayha licashrin waayahay laakiin majnuunkii waa laa khayr iyo shar midna loo qori maayo laa khayr laa khayra walaa sharan midna loo qori maayo waayahay kii sahwisanaaye wax ilowsanaa isaguna waxa wey inta uu sahwiga ku sugan yahay waxa uu ilaawa in loo qaban maayo rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhta'na xadiiska muslim saxiixa kusoo wariya xadiis qudsiga ah qaala allahu qad facaltu ilahay waxa uu yidhi waa yeelay rawahu muslim fi صaxiixi waa yahay in allaha wadaca an ummati alkhaطأa wاnisyaana wama istukrihu calay ilahay ummaddayda wuxuu ka dhigay oo bimacnaa ka dhaafay alkhaطأ fii macnaa mu'aakhadaة alkhaطأ min baab اliqtiضاء yani waxa weeye in loo qabto waxay ku kamceen ama ku halmaameen iyo waxay ilaaween iyo wixii lagu dirqiyey xadiiskana ahlucilmiga qaarkood waa markaa saxiixiyeen wa minhum ashaikh اlalbani raxmat اllahi calayh adilo badan oo mawduuca ku saabsanna waa jirta gaaladu waxay yihiin markaa qaar lagula khitaabayo furuucda shareecada waa la isla ogolaya culamadu waa isku waafaqsan yihiin bilitifaaq usuusha shareecada oo iimaanka ah gaaladu inay mukalafiin ku yihiin oo lagu kalifay waa la isla ogol yahay ciddii dani ma jirto aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nabawiga iyo salaf ulumma baa ku ijmacay muslimiintu waa ku ijmacay sharaa'icda haddaba furuucdeedii sida waajibaadka inay la yimaadaan salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajka iyo waxyaalaha lamidkaa runta alamru bimacruuf annahyi can munkar aljihaad xumaanta inay ka tagaan muxaramaadka yani ribada zinada khamriga cabitaankiisa yani dulmiga xadgudubka beenta namiimada ashyaada noocaasa inay ka tagaan oo muxaramaadka ka tagaan asharaa'ic alcamaliya waajibaadkana la yimaadaan mukalafiin ma ku yihiin mise kuma aha laba qawl baa ku sugan ahlucilmiga qaarkood waxay dhahen mukalafiin kuma aha waayo hadday waajibaadkaa la yimaadaan ama muxaramaadkaa ka tagaan kama ansaxayso ajarna kuma helayaan ilaa ay islaamaan marka maadaama shardigii islaamnimadu uu maqan yahay oo aynay islaamin ilaa ay ka islaamayaan mukalaf ku noqon maayaan marka hore waxaa la odhanaya islaamni inay mukalaf ku yihiin inay islaamaan waxaad u daliishadeen culamada qaarkood xadiiska markaa mucaad ya mucaad inaka ta'tii qawma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah marka shahaadataynka ay aqbalaan dabadeed ayaa waxaa la yidhi faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim fainhum ataacuuka lidalik hadday taa kugu aeecaan waxaad ogeysiisaa ilaahay inuu ku faral yeelay khamsa salawaati fi lyawmi wallayl fainhum ataacuuka lidalik hadday taana kuga ka aqbalaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha qad farada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu cala fuqaraa'ihim xadiiskaas bay cuskadeen jamaahiirulculamaa waxay ku tageen culamada badankoodu gaaladu shareecadoo dhan xataa furuucdeeda camaliga ah mukallafiin bay ku yihiin oo khitaabka waa soo guda gelayaan waana qowlka saxiixa sawaabkaa waxay mukallafiin ku yihiin furuucda shareecada sida usuushaba ay mukallafiin ku yihiin haddii la yidhaahdo omayadaa salaadu kama ansaxaysa maxay salaad marka ay mukallaf ku noqdaan waxaa la odhanaya waxa weeye islaamnimadu shardu wujuub maaha waa shardu sixa inuu muslim noqdaa shardu wujuub ma aha waa shardu sixo tahaaraday la mid tahay miyaa la odhanaya qofkii aan mutatahir ahayn oo wayse qabin ama janaabo qaba yani salaadii waajib kuma aha waayo xaaladan hadduu ku tukado salaadi kama ansaxayso ee tahaaro inuu la yimaadu mukalaf ku yahay tahaarada markuu la yimaadu salaadana mukalaf ku noqonaya lakin isagaan طahaaro qabin mukalaf kuma aha miyaa la odhanaya jawabta waa maya ilaa uu weysaysto mukalaf yani kuma noqonayo salaadii miyaa la ohanaya jawabta waa maya sidaasoo kale aan loo odhanaynin qofkii aan muslim ahayn ilaa uu islaamo mukalaf kuma aha salaadii saasaan loo odhanay waxaa la odhanaya salaada mukalaf buu ku yahay salaadu waxaynay ku ansaxay in lala yimaado mooyaane iyadana mukallaf buu ku yahay oo islaamnimadu ugu horeyso oo tahaaradu ku xiso marka islaamadu islaamnimadu waa sharطu صixatin laa sharطu wujuub waa sharطu صixo asixitaankaay ka ansaxayso cibaadaday shardi u tahay laakin wujuub shardi uma aha waajibnimo shardi uma aha waxaa u daliila inay furuucda shareecada shareecadoo dhan inay mukalaf ku yihiin xataa furuucda camaliga ah alaxkaamu alcamaliya furuuc sharaa'ic isilaaxa nadar baa ku sugan laakiin wuxuu ka wadaa haddaynu muraadkiisa u raacno yani alaxkaamu alcamaliya axkaamta camaliga ah buu markaa ka wadaa axkaamtii camaliga ahayd ayuu ka wadaa ama bicibaara ukhraa oo ka daqiiqsan haddaynu tilmaamno hadda wuxuu uga jeedaa asalkaa inuu islaamayo mooyaane intii kaleba furuucu sharaa'ic buu ku magacaabaya lakiin islaamista uu islaamayana usuul buu uga jeedaa furuucu sharaacina wuxuu ka tilmaamaya wixii islaamnimada ka sokeeya waayahay waxaa u daliila markay mu'miniintu ku yidhaahdaan ahlu naar kama salakakum fii saqr qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu lmiskiin wakuna nakuudu maca alkhaa'idiin wakuna nukadibu bywmi اddiin waxay sheegeen afar umuurood baanu saqara ku gallay bay yidhahdeen kumay kaaftoomin asabab alakbar lam yaktafuu bisababi alakbar sababta weyne waa maxay weynaanshaha badani waa inay qiyaamada beeninayen laakiin maxay ku ladheen waajibaadkii inay ka tegi jireen oo waxay ka tusaalayeen waajibaadki ay ka tegi jireen yani salaada iyo zakada muxaramaadkana inay ku dhici jireenna waa tilmaameen xaaraantay ku dhici jireenna waxay ka tusaaleeyeen wakunaa nakuudu maca alkhaa'idiin baatilkaa ciddii dabaalanaysa aanu la dabaalan jirin marka intaasoo umurood oo wada socdaan uu saqaro ku gallay bay yidhahdeen oo saqaro la geliyey taasaa saqaro la gelisay marka in lagu cadaabayo salaaday ka tageen iyo zakaday bixin waayeen ayaa laga qaadanaya adilo kalena waa leedahay mawduuca marka calaa kulli xaal gaaladu mukalafiin bay ku tahay yani shareecad o dhan masalada aqwaal badan baa ku sugan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wixii markaa nawaahi ku saabsan inay ka tagaan mukalafiin bay ku ahaayeen waayo niyo uma baahna laakiin wixii awaamira mukalafiin kuma ahayn waa qowl kale qowl afraad baa wuxuu leeyahay maye murtadka ka gaalka murtadkaahi mukalaf uu shareecada ku ahaa oo dhan xataa furuucdeeda gaalada kufrigoodu asliga yahay mukalaf kumay ahayn yani inay islaamaan mooyaane wax kale mukalaf kumay ahayn qowl shanaad baa wuxuu leeyahay gaaladu mukalafiin bay ku ahaayeen shareecadoo dhan ila aljihaada oo jihaadkii gaalo inuu la dagaalamo weeye isagii baana gaalo naftiisa inuu dilo mukalaf buu ku ahaa lama odrhanaayo ee waxay noqonaysa ille hadduu markaa jihaadayo waa inuu naftiisa kaga bilaabaa qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar marka waxa weeye isaga lama odhanaayo naftaada dil laakin waxa weeye sharaaicda kale mukalaf bay ku ahayd cala kulli xaal qowl jamaahiir baa ugu sawaabsan daliilkaasaan uleeyahay macnaheedu markii la mukalaf uu ku ahaana waxaa looga jeedaa yani hadduu ka tago waa lagu ciqaabayaa inuu la yimaado waxaynay ku asaxaynin in la yimaado mooyaane inuu isaga la yimaadona anu ku inuu isaga la yimaado mooyaane aanu ku asaxayna yani taana inuu la yimaada waajib bay ku noqonaysaa oo waxa weeye mukhaatabuuna bifuruuci sharaaci wabima laa tasixu ila bihi oo islaamnimo ah yani adoo gaale tuko lama odhanaayo ee tuko marka leeya waxaa loo jeedaa yani waxa weeye iska foorfoorso lagama tilmaamaye iminka ruuxaan wayse qabin haddaad tidhahdo tuko ma waxaa loo jeeda xaaladaadan adoo ku sugan iminka iska xido salaadiyo allahu akbar dheh dee waxa kuu u guda jirta soo weysaysoo salaadi siday salaad ku noqon lahayd ee ku asixi lahayd ula kaalay saasaa laga tilmaamay dee tama waa caynka cayn leego isagoo gaala haddii lahaa salaada tuko waxaa looga jeedaa soo islaamo yani soo maydho oo soo weysayso oo dabeedna sidaa ku tuko taasaa laga tilmaamaya shaaficiyadu xoogaa mas'aladan waa ku ibdiraabaan oo markay joogaan fii kutubi usuul fiqhi waxay ka mid yihiin jamaahiirta tidhaahda mukhaaabuuna alkufaaru mukhaaabuuna bifuruuci sharaa'ic oo gaalku mukalaf buu ku yahay salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajka iyo cibaadaadka kaleba markay usuul fiqi joogaan halkaasay ka mid tahay markay joogaan fii kutub alfiqhi culamada shaaficiyo kitaabu asalaa kitaabu azaka kitaabu asiyaam kitaabu alxaj waxay odhanayaan markaysaga wujuubkiisa waxaa loo shardiyaa salaada ama zakada ama soomka ama xajka saddex shardi saddexdaa shardi waa maxay alcaql albuluuq alslaamu islaamnimadii shardi wujuub bay u tahay markay kutubulfiqi joogaan markay usuulfiqi joogaanna waxay yidhaahdeen gaaladu mukalafiin bay ku tahay salaada iyo cibaadaadka kalaba oo shardu sixay markana ka dhigeen ishkaalka noocaas waa ishkaal waarida bacd almashaayikh oo shaaficiyada ka mida culamada shaaficiyada ka mida ayaa doonay ishkaalka inuu ka jawaabo oo tilmaamo inaan masalada tanaaqud ku jirin waa yaxya bnu sharaf annawowi kitaabkiisa sharxu lmajmuuca waxaan leeyahay sharxu lmuhadabka almajmuuc sharxu lmuhadab jawaab buu dabeedna ku jawaabay jawaabtaasoo ah culamadu markay leeyihiin fii kutubi usuul fiqi gaaladu mukhaatabuun bay ku yihiin qaar lagula khitaabayo furuucda sharaa'icda iyo marka ay leeyihiin fii kutubi lfiqhi shuruudda waajibnimadu waa qaangaadhnimo iyo caqli iyo islaamnimo labadaa war isma burinayaan oo ma tanaaqudayaan sidaynay u tanaaqudayno isu burinayn nawowi wuxuu hi waxaynay u tanaaqudaynin markaanu leenahay mukhaatabuun bay ku yihin oo waa lagula khitaabaya waa lagu kalifay iyagoo gaala inay la yimaadaan baa lagu kalifay ugama jeedno markay soo islaamaane gaalnimadii ka soo baxaanna inay qalleeyaan ugama jeedno waayahay markay gaalo yihiin iyagoo gaalo ah tukada ma lihiin markay soo islaamaanna salaadii idinka tagtay intaa gaalada ahaydeen qalleeya ma lihiin marka adduunyada xukum camali oo ku xidhani ma jire waxaa laga tilmaamayaa aakhiro un markay dhintaan aakhiro uunbaa ciqaabta loogu ziyaadinaya mukhaaطabuuna markay tahay intaas may tilmaamaysa laakiin takliifay la imanayaan laa fii xaali اkufri walaa fii xaali اlislaam midna maaha jawaabtaasuu ku jawaabay yaxya bnu sharaf annawawi culamada najdiyiinta qaarkoodna jawaabta noocaasa waa soo naqliyeen oo saaxibu fatxi lmajiid markuu xadiidka mucaad sharxaayo jawaabta nawowi waa soo qaato wuu soo arooriyey mana tacaqubin laakiin masalada noocaasa waxaa ku sugan yani nadar waayo culamo badan waxay sheegeen axkaam badan oo ku kala duwana ay ku kala duwanaanayso mas'aladan qowlka lagu tegey camal ahaan ay ku kala duwanaanaysa inay jiraan ee aynay faa'iidadu keliya ahayn ciqaabka in loo kordhiyo oo qolada yidhi waxa weeye mukhaatabuun bay ku yihiinna ay tilmaamayaan cadaabkooda in lagu ciqaabayo waajib kastay ka tageen iyo xaaraan kasta ay la yimaadeen waa musallaf laakiin faa'iidada ku jirta intaasoo keliya maaha way ka ballaaran tahay samara ku xidhanoo masaa'il badan baa ku dhismaya mas'aladan taana culamo badan baa sheegay waxaa ka mida markaa sheika la yidhahdo ibnulaxaam ee markaysaga xambaliga kitaabkiisa la yidhaahdo yani markaa fawaaid iyo qawaacid waxa marka uu ku keenaa masaa'il badan oo dhowr iyo toban gaadhaysa oo aan masaladaas oo keliya ahayn oo ay ku kala duwan tahay qaacidadan qowlka laga qaato oo camal ahaan ay ku kala duwanaanayso marka calaa kulli xaal culamo kaleo masaladaas sheegayna waa jiraan calaa sabiili waxaynu tilmaamaynaa uun ishaaro inaan faa'iidadu keliya ahayn ciqaabista lagu ciqaabayo farqiga udhexeeya labada qowl way ka badan tahayoo faa'iidooyin kalena waa ku jiraan wayadkulu waxaa soo gelaya fii khitaab illaahi tacaala khitaabka ilaahay waxaa soo gelaya almu'minuuna mu'miniintaa soo gelaysa waa jumlo cusube wasaahi kii wax ilowsanaa iyo wasabiyu ilmihii yaraa iyo walmajnuunu kii waallaa saddexduba hayru daakhiliina waa qaar aan soo gelaynin fi khitaabi khitaabkama soo guda gelayaan waayahay wlkufaaru gaaladuna mukhaatabuuna dar lagula khitaabayo o lagula hadlayo weeye bifuruuci sharaa'ici shareecooyinka faracyadooda waa lagula khitaabaya salaad iyo zake iyo soom iyo xaj iyo cibaadaadka kale iyo muxaramaadka inay ka tagaanba cibaadaadkana way la imanayaan muxaramaadkana waa ka tegayan iyo wa bima laa tasixo iyo waxaynay asaxaynin yani markaa furuucda shareecadu ama axkaamta camaliga ahi ilaa bihi in isaga lala yimaado mooyaane aanay si kale ku asaxayn isagana waa lagula khitaabayaayo mukalafay ku yihiin inaanu gaaladu waxa wey hadday soo islaamto aynay qalaynaynin faraa'idii ka tagtay taasi dee waxa wey adilada inoo sheegtay in yantahu yugfar lahum ma qad salaf aayadda qur'aanka wakadalika qawluhu salى اllahu alayh wasalam ama calimta ana alislaama yajubu ma qablahu miyaanad ogeyn camarow islaamnimadu wixii ka horeysay inay goyso o dumiso miyaanad ka warqabin wa huwa markaa shaygaa aynay asaxaynin cibaado in isaga lala yimaado mooyaane alslaamu islaam weyi liqawlihi baa u daliila liqawlihi hadalkii ilaahay baa u daliila tacaala ilaahay koreeye qaaluu waxay idhahdeen lam naku maanu ahayn min almusaliina kuwa tukada kamaanu mid ahayn maanu tukan jirin waxyaalahaanu naarta ku gallayna taasaa kamid a hal ilamru bishayin nahyun can didih wlamru amarka bishay shay la amraa nahyun waa reebis la reebaayo can didihi waxa kulidigaa la reebaayo o lagu diidaayo wanahyu reebista can ishayi shay lagaa reebaana amrun amar weeye bididihi lidkii lagu amro lagu amray weeyaan halkan masalada uu kaga hadlaya waxay tahay amarka shay lagu amray ma tahay reebis lidkiisa lagu diilaayo min xaysu siikatu xagga lafdigiiyo odhaahda ifcal kadaa haddii lagu yidhaahdo laa tafcal inaynan la macno ahayn waa la garanaya marka min xaysu lafdu yani marka amarka shay la amraa nahyun can diddihi ma aha laakiin min xaysu lmacnaa xagga macnaha amarka shay la amraa ma tahay nahyi lidkiisa laga reebaayo masaladu waa taa wey laakiin waa laysla ogol yahay ana alamra bishayi laysa laysa nahya can diddihi min xaysu lafdu waaya masaladan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen alamru bishayi waa nafsu annahyi can diddihi amarka shay lagu amrayaa waa lidkiisa in lagaa reebayo laftiisaba weyi maya lidkiisa ma ahee wuu tadamunayaa lidkiisa waa koobsanaya waa juz macnihiisa ka mida maya juz macnihiisa ka midana ma ahee wuu laasimsanayaa waa ku xidhan tahay oo haddii shaygaa lagu amray waxaa ka dhalanaysa in waxa ku lidiga ana lagu diidaayo haddii lagu yidhaahdo istaag ha fadhiisanin oo ha jiifsanina waa iskaga jirtaayo waa laasimsanaysaa